Kulliyadda Barashada Tacabka iyo Horumarinta Beeraha ee Jaamacadaha Magaaladan Jowhar waxay ahaayeen kuwa ay ka dhex muuqdaan ragga oo keliya balse waayihii dambe waxaa isbeddel ballaaran laga dareemayaa tirada gabdhaha barta tacabka beeraha iyo wax soo saarka kuwaasi oo ku soo badanaya goobaha xirfadaasi lagu barto leyla ibraahim cabdi waxa ay ka mid tahay gabdhaha barta kuliyadda beeraha waxayna inoo sharaxaysaa waxa ku dhaliyey in iyada oo dumar ay ku biirto kuliyadda beeraha oo ah kuliyadda ugu badan ee shaqo-xoogeedka lagu qabto wallaahi raaliyaanta dadka maxay dhahaan dumraa tahay beeraa maxaa u dooratay beer maa falay yaamba maa qaadane muhiimada maan inaa beer la falo misena yaamba la qaato ee waxaa ku doortay maxaan waxay leedahay ina xirfad xirfadaa ku jirto dadkana ma aaminsana ina beerle la falaayo bisee ka dhaadhacsan waayahay wax walba caqabaday leeyihiin inta aad baranaysid kuliyaddan beeraha caqabada aad la kulanta ma jirto wax caqabad ma kala kulmin dan raggi markay meelo aadayaan waa aadaa marka baraticalka la aasanayo waa aasadaa wax hadda beriga dumaraa tahay dhibaato ku keenaya waxaas ma arkin meeshaa beriga la aasado waa aasadaa waxaan rajeynaya inaan heer fiican ka gaaro oo noqdo injineer beeraha walaa waxa uu baaqlaa kullidan faa-iidada leedahay hadda ma ogsana keliya waxaa dhaadhacsan in beer la falaayo amba la qaadanayo oo la baxaayo laakiin faa-iido badan ay leedahay waxaa u baaqlaya inaan soo gaartaan kulliyadan agricultureka maxamed yaasiin mahdi madaxa waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaanu weydiinay qorshaha wasaaradda ay kaga dhigan gabdhaha barta kuliyadda beeraha iyo nidaamka ay ugu talagaleen in gabdhahaasi ay kula xiriiraan gabdhahaas waxaan leenahay inay isku yimaadaan wada tashtaan go-aano masiiriga meel dhigtaan gabdhaha caafimaadka hadeer waa aragnay barta meelaha qaar xataa volunteer ay ugu shaqeeyaan tuulooyinkaay tagaan iyagana waxaa la rabaa meelahaas oo kale inay tagaan oo ay soo muuqdaan hadda sanadkan beerihii waaba markii laga soo tago falkii weynaa wixii kale waa laisaga yimid oo waxaa yaala hadda waxaa la tacbaa qajaarka iyo babaayiga iyo qaraha iyo oo green houseka dhexdiisa lagu tacbo waxaasna fal badan uma baahno haddii gabdho iyo wiilal isu yimaadaan oo iskaashi ay sameeyaan waxaan aaminsannahay in ay ka bixi karaan wadamo oo aan beer lahayn oo dhagax korkiisa ah ayaa dad inta ceel samaystaan ay inta isku tashtaan ugu yaraan ilaa iyo toban qofood ay wax ka soo saarayaan dad haddana cilmigii bartay haddana aqoonta leh jowar ku dhex dhaqmay degan in micnaha beerta ay tabar u weynayaan waayihii dambe isbeddelka dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa guud ahaan geyga soomaalida haba ugu badnaatee jaamacadaha ku yaala magaaladan kuwaasi oo intooda badan ardada ay ku biirayaan kuliyadaha xirfadaha ah ee taageera qofka